Kani waa dugsi Qur'aan lagu magacaabo Ibnu Kathiir waxa uu ku yaalaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Wajeer. In ka badan boqol carruur ah oo ka soo jeedaan qoysas danyar ah iyo weliba kuwa badan oo agoomo ah ayaa lagu baraa Qur'aanka Kariimka. Dugsigani oo muddo kow iyo toban sano ka badan ku yaalay boos dad walaal ah uu leeyahay ayaa hadda lagu amray in si degdeg ah looga guuro carruurtan tirada badan ee qur-aanka kariimka la barayo lana xifdisiinayo looma haayo meel kale oo la geeyo waxaana si degdeg ah loogu baahday in loo helo dhul dugsiga agtiisa ah oo beec ah kaasoo lacagta dalkani kenya saddex boqol gaaraysa lagu doonayo in lagu iibiyo macalinka ardayda qur-aanka kariimka barayo iyo sidoo kale culummada xaafaddaasi ayaa ummadda soomaaliyeed usoo bandhigtay codsi ah in dhul saddex boqol la iibinayo dugsigaasi loo iibiyo haddaba dhammaan ummadda kheyrka jecel waxaa loogu baaqayaa ama laga codsanayaa in dugsigani ay ku caawiyaan sidii dhul isaga uu leeyahay loogu heli lahaa ilmaha dugsigan waad arkaysaan meesha hadda ay wax ku akhrisanayaan waa geed hoostiis waxaa u weheliya daashkaas oo gadaal ka dhisan waxaa intaas sii dheeri ah oo macallimiinta ay calaacal aad u soo gudbisadeen in macalwaalidiintii booskan dugsiga isku fadhiya oo ilaa kow iyo toban sana oo lagu akhrinay oo ilmo badan ay ka dhammeeyeen in badan hadda ay ku jiraan boqol iyo siddeetan boqol iyo siddeed cunug ee hadda aya joogta oo wiilal iyo gabdhaba leh marka macallimiintii laba macallin ayaa joogta saddex macallin ayaa joogtaan leeyahay saddex macallin ayaa joogta macallimiintii waxay soo gudbiyeen oo muslimiintii ay ula soo calaacaleen inay dhulkii dadkii lahaay ay codsadeen inay dugsiga laga rara oo dadkii ay u baahday ilmo agooma ayaa iska lahaay sidaa daraaddeed carruurtii agoomaha ahayd inaa dugsiga baloodkii loo yacni lagu celiya oo dugsiga looga rara sidaas ayay waalidiinta lahayd ay codsadeen markaan annagana insha allahu tacaala waan la codsanaynaa arrintaa iida ah haddaan nahanay culummadii oo magaalada qayb ka mid ah anugoo afkeeda ku hadlayna markaan waxaan rabnaa inaan dadka muslimiinta oo samafalayaalka oo ilaahi subxaana wa tacaala wax aadsiiyey ama ha yarnaadaan ha badnaadeena eh maxaa yeele cirbita daal la aruuriyo masaar ayay noqotaa waxaa waaye muslimiinta inay dugsigaas ay garab qataan ayaan codsanaynaa insha allahu tacaala inay si degdeg inoo soo jawaaan insha allahu tacaala waan rabnaa
saada sheekh ibraahim sheegay ana waxaa nahay macalinka dugsiga dadka walaalaha oo muxsiniinta ilaaha barakeeye dugsigan kow iyo toban sane aan akhrinayay kow iyo tobankaas sane bolod asaga lahaynaa ku fadhiyey qariib haddan laba sano oo kale kumeelgaara waqtigan noo qabtay marka dadka muslimiinta oo khayrka jahan muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay dugsi meeshaan dhabka nagu haaye inay naga qaadaan ilaahay naga qaadan kara jasaka allahu khayran waxaan kalen ku darahayaa ilaahay id waxay falyatanafas ilmutanaafisuun diinta ilaahay in loo tartama waxaan waxaan idinku ognahay inta badan intahay inaad qabo dadka diinta aada u shaqaysiin waxaan idinku ognahay inaad dadka garaqabatiin waxaan ognahay inay dad badan oo dhibaataha ilaahay ka bixiya idinka ka bixisiin aad ka bixiseen aan ognahay dadka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanahayaa maalmood ahaan khayr allah si sheekh ibrahim sadda igu horreeyey aad tilmaamay meeshan wax badan aan isku imaadnay marka waxaan codsanaynaa inaad meeshan culayska nahaynaga qaadiin maanta maalinta hayna harsudnoodiin maanta maalinta aheynaad aad ku farxi doontiin dhulka noo iibiya dhulkaas aan culeed nagu hayo waa saddex boqolo kun intaad bal naga qaada ilaahay maqray jazaka allahu khayr dadka idaacadda dhegeysta star f m iyo inta ku xiran muslimiinta oo dhan waan ka codsanaynaa idaacadda star m waxaan ku ognahay inta badan inay dadka ay sacdiyaan ay garab qabtaan ninkan walaalkeena ilaahay sana khayr la sii waanu soo ajiibi ilaahay barakay waa masintihiin dhammaanta muslimiinta meel walba joogtiin waxaan ka codsanaynaa inaad gacanta miigta nugu qabatiin oo diinta ilaahay aad nugu gargaartiin jasaka allahu khayr haddaba cid allaala ciddii u baahan inay dugsigani wax ku darsato ama ay dhulkaasi saddexda boqol oo kun oo lacagta kenya ah u iibiso waxaa laga codsanayaa inay la xiriiraan nambarka ah eber toddoba labaatan iyo shan afartan toddobaatan iyo afar shan iyo labaatan 0725 40 7425